kusoo dhowaada dhegaystayaal xubintii madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aan la yeeshay abwaanad ayaan axmed ceydiid ayaan kaaba waraysigan oo dhowaan ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohio waxa uu u dhacay sidan ayaan axmed ciidiid ayaan kaaba gabar abwaanada dhalinyar maaragtay dalkan maraykanka timid bulshadana si weyn uga dhex muuqata ayaa tahay bal ugu horeyntii ayaanay intaanan wax kale u gudbin dhowaan unbaa timid maraykanka waa mahadsan tahay walaale sahra hadda waxaan joogaa maraykanka hal sano hal bil baa ii dheer intaan joogo waa wakti aada u kooban marka la eegayo inta badan dadku waxay nagu dhahaan qofbaa wuxuu ku dhahaya markaas barataan maraykan wax yar baan joogaa marka tiraada imsaad joogtaa wuxuu ku dhahayaa toban sanaan joogaa ama shan iyo toban sano waa tahay ayaanay waxaad leedahay heeso fara badan oon barnaamijkan kusoo koobi karin waxaad leedahay suugaan hadday noqoto dhinaca gabayada gabdhaha da-da yar ee hal abuurka ayaa tahay waxaan ugu talagalay barnaamijkan ugu talagalay inaan maanta kaaga qaado si gaara hal abuurkaaga bal haddii aan ku weydiiyo waktigan haatan la joogo hal abuurkaaga xagga dumarka maadaama barnaamijka dumarka uu ku salaysan yahay yaad ku maamuusi lahayd marka dumar lasoo hadal qaado waxaan xasuustaa hooyadii baan xasuustaa saynab aadan ilaahay cimrigii caafimaadka ha u barakeeyo haweenka soomaaliyeed oo dhan waan jeclahay hooyooyinkana weliba si gaara baan usii jeclahay sababtoo ah hooyooyinku waxa weeyaan waa qurxiyaasha nolosheenna waa halgamayaasha nolosheenna waa hagarbaxayaasha ubadkooda yacni wax maaha haddii maanta aynu isdhaacno waraysigan kusoo kooba xataa lagu soo koobi karo wanaagooda iyo dadnimadooda iyo jacaylkooda xaddhaafka ah iyo tanaasulkooda intaba waa tahay waxaan xasuustaa inaad hooyo gabaya tirisay ood hooyo u tirisay dabcan bal gabaygii hooyo haddaad na maqashiiso waa mahadsan tahay walaal sahra gabayo badan baa jira suugaan badan baa jirta oo weliba maasooyin u badan oo aan hooyada ka sameeyey waxaan xasuustaa markii ugu horreysay in iskuulka dhiganayey iskuulka anigoo ah fasalka shanaad lixaad in ereedii ugu horreysay buug iyo warqad xaashida cad wax lagu dhiganayo aan ku qoray inay ahaayeen hooyada waxaan dhihi karaa dareenkani wuxuu ka yimi oo meesha ugu horreysay igaga soo dhashay ay tahay inay tahay hooyada waxaan ahay curad hooyo soomaaliyeed hooyadey nololo kala duwan oo waxaa ila soo martay halgan nololeed oo adag bay ila soo martay halgankaa nololeed ee adag igamuu dhigin aniga qof ilaawey ama muxuu ahaa iska dhega tiray laakiin waxaa noqday qof dareensan mar walba marka hooyo lasoo hadal qaado waxaan xasuusanayaa hooyaday iyo kumanaan kun oo kale oo hooyooyin oo awlaada awlaadooda usoo halgamayo usoo dadaalo naftooda usoo huray oo waxyaabo badanoo jeclaayeen uga tanaas waayahay waxaan sugayaa gabaygii hooyo diran ood sida gaarka hooyada ugu maamustay
ugu jiraa kaas waxaana dhexaysay dulqaad badan hooyo diran dareen badan dayma wacan deeqyasanib darajo badan derbiga noloshiyo dunwacan dumarka dunidaba umudan dabiiba daweeye degan daryeela naftayda dira rabow ii daadajiyaa ducada daa'imow ajiib dadow aamiin ku dara haye dadaashay walee dartay darxumo dacas iyo xanuun diifiyo soo mudatay daal suujeedka u sii darnaa dayrkii aabbee mar dumay nalkii dunidee bakhtiyey markuu damay maalin qura adaa dusha saartay diran galdaloolo adeega jiray si aan dadku iiga garan agoonnimatii dayacan adaa i duldhigay facay adaankuu daalanee dayaxa gaadh baadi jiray markaad gabayga noocaasoo kale ah uu kugu soo dhacayay qalbigaaga siduu ahaa ama markaad tiriso dareen ahaan sayd isu bedeshaa ood noqotaa mararka qaar waxaa jirta inaan ku dul ilmeeyo suugaantaan samaynayo yacnii markan waayo eliya aan ku qayxo waxaan u dawaafayaa dadaalkana ugu jiraa abaalkii durugsanaa kolley ma daboolayee doorkaad naga geysataan qaamuuska ku duugaya dadnimadaadaan macaan dunida gaadhsiinaya mar kaloo xitaa waxaa jirtay markan faanayo ee noloshayda meelahan istaag aan taaganahay markaasoo kale aan ka sheekaynayo waxaan dhahaa hooyo qiimo badan baa heerkaa i keento iyadaa hankayga iyo hadafkaan lahaa iyo halka maanta aan imi guulaha horseedee allow hooyo iidaa markaa la-aanteed markuu qof dhaho waxaanaad samaysay waxaanaad samaysay waxaan xasuustaa tacabkii iyo tanaasulkii iyo tarbiyadayntii iyo tabaabushihii hooyaday inaa halkan kusoo gaadhay ee aanan la-aanteed marnaba aana halkasoo marka laga hadlayo gabayadaada xagga hooyada waxaan xasuustaa kaaboy gabay qurux badan oo hooyada xilli aad ka samayso dareen falcelin oo aad u fara badan sameeyey oo dabcan xanuun ku saabsanaa markaasi hooyahaya bal gobolka gabayga adigiyo dhegeystayaashaan isaga kiin dhexbaxo waa runtaa walaalo waxaa jirta maaso aan sameeyey labadii kun iyo labaatankii waktigaa waxaan ku sugnaa turkiga hooyadii aad bay u xanuunsanaysay sidan hore kusoo sheegay waalidku markay wax badan ay tacab badan bixiyaan waxaa dhacda xanuuna iskaga yimaada xanuunadaasoo laga yaabo inay walbahaar iyo werwer ay kaa werwarayaan ama ubadkay dhaleen ka werwarayaan ka dhasha marka aad bay u xanuunsatay hooyaday uur ku jirta laga qabtay heer waxaa la gaadhay dhakhaatiir intuu loo geeyey ay xanuun ku sheegeen kumaan qancin natiijadooda ma kansar bay ku sheegeen dabcan kansar adugu kansar bilowgiisay ku sheegeen waxaan tegey etoobiya waxaan ka imi turki baan ka imi iyadoo markaa qorshe la ii waday ahaa inaan wadanka ka baxo oo yurub iyo waxaas la ii qorsheynay faamiliga qaar ka mid ah baan hooyo darteedu laabtay waxaan isku dayay bal caafimaadkeeda siaan ku heli lahaa inaan qabto gabadh yar baan ahaa dabcan ood garanaysaa dhowr sano ka hor waxaan geeyey etoobiya etoobiya sidiisi lamid ah waxay igu dhaheen hooyadaas sida xanuunkaasa haaya marka waa inaad dawo siisid dawadiina ma ku qancin inaan u bilaabo markaas oo kansarka aan siiyo dabcan waxay ahayd maalmihii ugu warwarkaya naxdinta badnaa noloshayda marka waagaa intaanan etoobiya geynin oo turkiga joogay oo dhakhaatiirta kolbadhahan xanuunka caloosha nabaraa kasoo baxay waa sidan baa maanse ducaa baan sameeyey markaa maalin aad u ooyaya awoodeyda itaalkaygu yaryahay waxaan sameeyayo aanan garanahayn maansaduna waxay ahayd maanse ducaa oon lahaa cudurkiiyo xanuunkaagu noloshuu cusleeyaaye asturay casiiskeenu caafimaadku sii hooyo rabbigaa carshiga uumay soo celi awooddaada farxad aan cid kala haysan ku caweeye intaad nooshay cisho kaama maarmaayo heli maaya caynkaaga carradana intaad joogto wehelkaagu waa ciidan caawaba haddii aanan celinayn abaalkaaga ciil iyo lur weeyaana cimrigaagu raaghooyo caan weeye magacaagu cirka weeye sharaftaadu cajiib weeye weedhaadu cashar weeye noloshaadu muddadaan calooshaada ku cayaarayeen jiifay ilaa caawa korintayda adaa ciirsuqura ii ah caawiyay wanaagaaga boqol jeer cisayntaada caqligiyo dulqaadkaaga suugaan cabiri mayso qof hadduu ku yaracaayo anigaa calooliyowga la culoobo oo gooya ka ilmeeya cadhadaada rabbi baan cuskanayaaye ifka kuguma caarcaarsho cadaab aakhra kuma geeyo jannadaa carfiga dhiibta xural caynka noqo hooyo marka waxyaabaha saameynta noqday waxaa ka mid ah cudurkiiyo xanuunkaagu noloshuu cusleeyaaye asturay casiiskeenu caafimaad kusii hooyo iyo cisho kama maarmaayo heli maayo caynkaaga yacni waa run kama maarmayo derbibahami jirin waayahay marka hooyo xanuunkiisay ka noqotay hooyo xanuunkii oo dhan been buu noqday ilaahay amarkii waan imi waan la dadaalay turki baan u qaaday waxaa la igu dhahay hooyada waxaan gaastiri ahayn ku xumaatay oo bacteria ku noqotay waxaan ahayna ma hayso yacni waxyaabaha waxay noqotay filanwaaga farxadda iyo haddana waxaan galay dareemo kalo mawjeedyadfarxadda inaad la ooyda haddana haa maansadaa markaa mar kasta waxaan u nisbeeyaa inay tahay maanso ilaahay xaggiisa iiga gargaaray oo ducada ilaahay markaad baridid si niyada u baridid adoo ooyaya aad baridid adoo ilmeynaya aad baridid kuguma soo celinayo waa sidaas hooyo iyo maaragtay qiimaha ay leedahay markaan kasoo leexano dhinaca jacaylka heeso fara badan ayaad leedahay gabayo fara badan ayaad leedahay barnaamijkan maadaama waktigeena uu soo wada koobayn saan kugu sheegay heesahaaga heeskee ayaad ugu jeceshahay horta haddii aa heesahaad samaysay mid ka mid a aad noo soo qabato waa mahadsan tahay sahray walaalo aan dhankan qiirada markaan kasoo laabano dee waxaa dareemi karaa laftar indhahaaga iyo jawigaaga la socda dareenka waalidnimo sida uu kugu qoto dheeryahay qof kastoo waalidka jecella waan jeclahay maalin dhoweed baa xasuustaa laba wiig laga joogo suuqa kaarmeel anoo joogaba ninagu soo leexday markaa wuxuu yihi waan ku arkay buu yihi waan kula socdaa waan ku daawadaa waa ku taageeraa buu yihi waana ku jeclahay buu yihi sababta maad garanaysaa waxaan kuui may wuxuu gu i waxaan kugu jeclahay buu yihi siaad hooyadaa u jeceshaha waxaan kugu duceeyaa buu yihi awlaad sidaad hooyadaa u jeceshahay kuugu jeclaada yacni si yaroo niyad ah buu iigu duceeyey qof aanad garanahayn waddo kaaga soo horbaxay kuu duceeyey dadkii hoteel baa wax ka iibsanaya dadkii dhama xitaa ii adeegaya anay eegayeen sheekh buu ahaa markaa wuxuu ku sitaa tusbax buu qorta ku sitaa ilaahay awlaad khayr qabta ha ku siiyo guurkaagaa la socdaa ilaahay sidaa ku siiyo marka yacni jacaylka waalidnimadu wax ciyaar maaha haddaa intaa kaga nimaadno waxaa jirta saa sheegtay heesoo aan sameeyey baryahan dambe wax heesoo laya ma soo bixin waxaan rabaa laakiin kuwii horeetoo adiga ku quseeyey si gaara waayahaagii ayaamahaagii hadday jiraan jacaylka kuwaad ka samaysa dee waxaan u malaynayaa hadda heesaha hore heese waxay ahaayeen waagii iskaablada aan ahaa soo baxay intoodii badnayd jacaylka markaa la sheegayeyna dabcan dee wuxuu iska kusoo dhammaaday ama uu ahaabaan dhihi karaa suugaanta laga sameynayay hees waxaa jirta xariir axmed uu qaado oo heesahaaga aad samaysay midda kuwa aan ugu jeclahay ay kamid tahay oo la yiraahdo mar dhibsaday fogaantaada xudaha kown cidladana ka meermeeray marka heeskaasi dareen gaara ayuu leeyahay adiga miyuu kugu saabsanaa mase asxaab mase sideedaba waxaad ka samaysay wacyiga guud ee dadka kala maqan dabcan marku qofka hal abuurkii wax curinaayo wuxuu wax ka curiyaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku hareereysan bulshada kale ee hareerihiisa joogta ama asxaab ha noqoto ama faamili ha noqdaan heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog oo yacni uu qofkii boholyow tabayo uu leeyahay mar dhibsaday fogaantaada xuduudaha ka murugoode ciladana ka meermeere u dulqaatay mahadhooyin muujiya dadaalkayga macnihiiyo ujeedkayga u bandhigay macbuudkeenna ducaayaad kaarmaysa bal inaan ku helo maalin heese kalaa jirta iyagana uu xariir qaaday iskalaaji baa sidoo kale jiray waxaan dhihi karnaa malaha intaasuba waxay ahayd waagii iskaabulanimada waa sidaasi hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihii midowga iyo jaceylka iyo qoyska iyo dabcan maaragtay qof ka libkeena jaceyl jaceylkiisana haysto ama maase ha noqoto ama hees ha noqotee kuwii ugu dambeeyey maxaad iiga sheegi kartaa waa mahadsan tahay nolosha dhabta ah markaa qofka uu jacaylka jelaya ee hore oo nolosha shukaansiga ku jira nolosha guurka ay kala duwan tahay nolosha guurka markaad gashaed xaqiiqada dhabtaa baad ogaanaysaa iyo yacni meeshaad u socotay waxaad raadinaysay in badan baan in badan baan maase ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanaya dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fishaa waan helaa suugaan badan oo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa ilaahay de qof sidana ilaahay oo qofkan kaa aba nolosha mid si fiican iila riixa ha mid nolosha si fiican iila riixa mar waxaa lah aan jirtay aan lahaa alla waxaas haiga dhigin inaana xurmaynahayn midaana xaqdhowrahayn qofaana xushmaynahayn xaqaygana aan gudayn alla waxaas haiga dhigin midaan igu xeerinayn intaan waxaan toobshaysamo quraan mar xasuusanayn intaan xaalado u maray ma xulan karayay allow nolosha igu xeer qof aan hankaan leeyahay xanibin waxaan damco aan xayirin naftaydana aan xidhxidhin halkaa marka marayo waxaad ka dhadhasan kartaa gabadh kastoo soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel u socota oo rabta noloshan maalin maalmaha kamid inay meel gaadho inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga qofaan odhanin walaalay gabadh baa dee tahay soo fadhiiso dee lama rabo inaad dadka dhex gashid inaad ragga dhex orodid inaad saan samaysid gabadh kastaa inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga oo u noqdo derbi derbi u noqda inta badanna wiilasheena ilaaha barkeeya waxbartay ee wacyiga fahansanee nolosha fahansanay waxay sameeyaan waxay sameeyaan waa kuwa astaanta wanaagsan leh ee ah inay dumarkooda iyo xaasiskooda caawiyaan marka waxaan dhihi karaa hadda maasidana ku akriyayoo kale waagaas kaablada ahaabaan baan sameeyey marka waxaan ku ducaysanaya markaa qof wanaagsan oo yacni aniga noloshayda aan xanibinoo ixakamayninoo yacni noloshaydii anoo kasoo baxaya teedii marwanimo iyo mas-uuliyadeydii haddana aniga garab iyo gaashaan aan ka helo taasina waxay ahayd abwaanad ayaan axmed caydiid ayaan kaaba oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka madasha haweenka qayb kale oo ka mida waraysiga waxa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan kan xiga